madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa maanta soo saaray wareegta madaxweyne oo ku taariikhaysan toddobada bisha sideedaad sannadka laba kun saddex iyo labaatan madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi waxaa lagu sheegay qoraalkan uu soo saaray isagoo tix raacaya xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lambar koob iyo sagaashan laba kun iyo labaatan oo la xidhiidha qoraalka guddiga doorashooyinka ee somalilan kuna taariikhaysan shanta bisha sideedaad laba kun saddex iyo labaatan waxa uu madaxweynaha somalilan wareegto madaxweyne ku cayimay muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha somalilan waxaanay u dhignayd wareegtada madaxweynuhu sidan xeer madaxweyne laba-iyo labaatan bisha sideedaad laba kun saddex iyo labaatan cayimaadda muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka waxaan go'aamiyey baa lagu yidhi wareegtadan kow in doorashada xisbiyada qaranku ka qabsoonto somalilan taariikhdu marka ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha disembar sannadka laba kun saddex iyo labaatan laba in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha somalilan ka qabsoonto taariikhdu marka ay tahay saddex iyo tobanka noofembar sannadka laba kun afar iyo labaatan khadar maxamed cakulle v o e hargeysa